wadaxaajoodka u dhexeeyey dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya ee ku aadan biyoxireenka ethoobiya ayaa mar kale galay xaalad cakirnaan ah kadib markii saddexda wadan ay isku waafaqi waayeen qaabka loo sii wadayo wadaxaajoodka u dhexeeyey shir ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda iyo waraabka ee dalalka masar suudaan iyo ethoobiya ayaa lagu eegay natiijooyinkii kasoo baxay shirarkii ugu dambeeyey oo ay shir guddoominaysay dowladda koonfur afrika sidoo kale shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa kormeerayaal iyo khubaro dhinaca sharciga ah oo ka socday guddiga midooda afrika sida ay sheegtay warbaahinta dalka suudaan xukuumadda khartuum ayaa xaqiijisay intii uu socday kulanka in ay diidan tahay qaabka loo waday wadahadalka iyo in loo kala qaybiyo heshiiska biyoxireenka ethoobiya marxalado kala duwan waxayna dalbatay in la gaaro heshiis rasmi ah oo ku aadan dhammaan arrimaha la xiriira biyoxireenka ethoobiya wafdiga suudaan ayaa sidoo kale dalbaday in midowda afrika kaalin wax ku ool ah oo hogaamineed ka qaato waanwaanta laga dhex wado dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya bayaan ka soo baxay xukuumadda khartuum oo uu ku saxiixan yahay wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka suudaan ayaa walaac ka muujiyey soo noqnoqoshada dhibaatooyinka biyoxireenka ethoobiya kaasoo sababi kara burbur ku yimaada xarumaha biyaha ee caasimadda khartuum dowladaha masar iyo ethoobiya oo qoraallo gooni-gooni ah soo saaray ayaa ku tilmaamay diidmada suudaan ee qaabdhismeedka wadahadalka inuu yahay carqalad cusuba wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira ayaa ku sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay in masar ay xaqiijisay intii uu socday kulanka in ay diyaar u tahay inay gasho wadaxaajood dhab ah oo wax ku ool ah si loo gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan heshiis sharci ah oo ku saabsan shuruucda buuxinta iyo ka shaqaynta biyoxireenka ethoobiya waa in la fuliyaa go-aanadii ka soo baxay shirarkii garawadeenka uu ka ahaa midowda afrika bilihii lasoo dhaafay waana in xoogga la saaraa sidii loo xaqiijin lahaa gaarisa danaha guud ee saddexda dal ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira ayaa hoose ka xariiqday shirka inuu ku guuldaraystay inuu gaaro wax horumar ah sababo la xiriira is-afgaranwaaga ku saabsan sidii dib loogu bilaabi lahaa wadaxaajoodka iyo qaabka la xiriira maaraynta geedi socodka gorgortanka dowladda ethoobiya ayaa dhinaceeda ku sheegtay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda in xukuumadda adis ababa diyaar ay u tahay sidii xal looga gaari lahaa xiisadda biyoxireenka balse wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ethoobiya ayaa sheegtay in suudaan ay ka soo horjeysatay qaabka uu shirka u socday taasoo ah bay tiri caqabad joojin kara waanwaanta wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfur afrika oo war ka soo saartay shirka dhex maray wasiirada arrimaha dibadda iyo waraabka ee dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya ayaa sheegtay sida ay uga xun tahay in natiijo wax ku ool ah uu ka soo bixi waayey kulanka waxa ayna tilmaantay in ay warbixintu u gudbinayso madaxweynaha dowladda koonfur afrika oo haatan ah guddoomiyaha ururka midowda afrika midowda afrika ayaa lagu wadaa in go-aano iyo tallaabooyin kale uu qaado si xal loogu helo xiisadda biyoxireenka ethoobiya ee webiga naila dowladda koonfur afrika oo hadda ah guddoomiyaha midowda afrika ayaa rajaynaysaa inay soo afjarto khilaafka u dhexeeya dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya iyadoo ku adkaysanaysa in xal waara ay u raadiso biyoxireenka ethoobiya oo soo jiitamayay tan iyo sannadii xuseen saxnuuni v o a qahira